ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xamsi cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xamsi cabdi bare ayaa daahfuray istaraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya ee oo halkudhigeeda uu yahay dhismaha nidaam cadaaladeed oo loo siman yahay lehna daafurnaan helitaan iyo isla xisaabtan buuxa istaraatiijiyadu waxa ay salka ku haysaa mabda'a cadaaladda muwaadinka ay u adeegayso uu aas-aas ka yahay iyada oo u hilinaysa shacabka qaybihiisa nugul sida haweenka carruurta waxayna si cad u qeexaysaa waddada loo marayo dhismaha hanaanka cadaaladeed isku dhafnaan la jaanqaada nidaamka federaalka ah ee dalka uu leeyahay kuna salaysan qayimka dhaqanka iyo diinta suuban ee islaamka islamarkaasina tixgelinaysa duruufaha iyo baahiyaha dalka ka jira iyo kuwa dadka soomaaliyeed soo wajahaya ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah soomaaliya xamsi cabdi bare oo ka hadlaya daafuritaanka istaraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya iyo cid kasta oo kala qayb qaadatay soo diyaarinta mashruucan weyn ee istaraatiijiyadda bahda cadaaladda ee shanta sano soo socota waa hawl culus oo isku isku jirta ama ballaaran hawl ballaaran oo isku xirxiran oo qiimaha gaarka ee ka muuqda uu yahay inuu yahay baahi ka timid bulshada soomaaliyeed iyo siday u aragto cadaaladda iyo sida ay u rabaan in loogu shaqeeyo marka waa hawl wanaagsan oo aan ku bogaadinayo wasaaradda iyo cid kasta oo kala qayb qaadatay hawshaas cadaaladdu nolosha waxay kaga jirtaa door muhiim ah sida la wada ogyahay dhaqaale ahaan bulsho ahaan hoggaan ahaan intaba waa arrin muhiim ah cadaaladdu waxay la xiriirtaa xuquuqda iyo runta iyada oo aan looga kala sarreyn siyaabo la xiriira midab qabiil iyo dhaqaale intaa midna in iyadoon lagu kala sarreyn cadaaladda in la dhaqangeliyo waa sababta ay dowladnimo u jirto hadafka ugu weyne dowlad laga leeyahay inay jirto waa dhaqangalka cadaaladda in cadaaladda la dhaqangeliyo dowladi marka haddii aysan cadaaladda dhaqangelin karin dantii laga lahaa kama shaqaynayso danta ugu weyne dowlad laga leeyahay waa inay cadaaladda dhaqangeliso cadaaladduna sidaan sheegnay waxay lafdhabar u tahay nolosha bulshada iyo wada noolaanshaheeda iyo horumarkeeda ayay lafdhabar u tahay sidaa darteed ayaa diinteenna islaamka ah ee suubanna aada ogtihiin meeshay kaga jirto cadaaladdu toddobada qof ee maalinta qiyaamo harka ama hooska helaya waxaa ugu horeeya imaam caadil qof imaama madaxa oo cadaalad sameeyey ayaa ugu horeeya marka waa laga maarmaan dadkaa si gaara ay u khusayto inay ilaaliyaan cadaaladdana waxaa kow ka ah waa hoggaanka ama madaxweyne ha ahaado ama qareen maxkamadeed ha ahaado ama oday dhaqameed ha ahaado ama aabba ha ahaado waxaa waaye waxaa dadkaasoo dhan waa hoggaan waxaa laga rabaa inay cadaaladda si gaara